dagaalkoodi intaba caliy bna abi aalibna markii ay dagaalka ayagu ay soo qaadeen ayuu la dagaalamay walidaalika waa ka odhanaya maaragtay imaamku waxa xalaala khawaarijta in lala dagaalamo markay muslimiinta naftooda iyo maalkooda iyo ahalkooda ay badbaadin waayaan laakin haddii ay maaragtay fikraddii khawa khawaarijta majmuuca min almuslimiin ay aaminto laakin muslimiinta aysan la dagaalamin dagaal lagu bilaabi maayo waxaa dagaal lagulala dagaalamaya markii muslimiinta ayagu ay soo weeraraan naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda markay maratay meel uga dhacaan ayaa lala dagaalamaya dagaalkaasna waxaa iskale inuu la dagaalamo waa imaamkii muslimiinta sida caliy ibn abi aalib radia allahu canhu uu la dagaalamay nebigu sala allahu alayh wali slm sida macruufka ah yani axaadiid waxaa macruufa axaadiidta khawaarijta nebigu kaga hadlay waa axaadiid mutawaatira oo xataa axaadiidta maarata markii culamadu ay u kala saarayaan akhbaar alaxaad iyo akhbaar almutawaatir qaybta mutawaatirka ee axaadiidtaas ay ku jirtaa nebigu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu aad iyo aad maarata uga sheekeeyey salaada markii salaad salaada khawaarijta markii salaada saxaabada loo fiiriyo in salaada saxaabadu marata salaadooda ay xaqirayaan soomkooda inay xaqirayaan markii soomka maratay khawaarijta loo fiiriyo wa maca dalika soomka iyo salaadaasu wax ay taraysa male leanna waxa weeye soom iyo salaad aan sunadii nebiga ku taagnayn iyo muctaqadkii maarata nebiga laga dhaxlay sala allahu alayh waalih wasalam qofku wax uu ka faa'ideeya male walidalika nebigu sala allahu alayh waalih wasalam xadiis saxiixa ayuu wuxuu ku oranayaa lain adragtuhum laaqtulanahum qatla caadin sharu qatla taxta adiimi asama nebigu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu leeyahay kuwa iyaga ah oo aad iyo aad salaada ugu dadaala oo salaada maarata ugu khushuuca oo soomkooda aad iyo aad u badan yahay haddii aan haleelo oo adduunka aan kula kulmo waan laynaya sidii maarata caad loo laayo oo kalete qowmu caad sidii maarata ay u baabi'een oo kalete ayaan u baabi'inaya waana kuwa maarata wax la laayo oo samada hoosteeda jooga kuwa ugu sharta badan weeye duuba liman qatalahum aw qataluuhu waxaa jannadu ay u sugnaatay qoladii maaragtay liman qatalahum qoladii ayaga laaya aw qataluuhu amase iyagu ay dilaan jannada waxaa iska leh kuwa qofkii laaya ama ayagu ay dilaan inta dagaalku maarata markuu dhaco marka waxa weye nebigu sala allahu alayh waalih wasalam axaadiista uu kaga hadlay aad iyo aad bay u fara badan tahay waxaa kamid ah alfaadii maarata nebigu sala allahu alayh wali wasalam xumaantooda maarata uu ku tilmaamay kilaabu ahlinaar yani ahlunaarka kilaabtooda eydi maarata ahlunaarka inay yihiin nebigu sala allahu alayh waalih wasalam alfaada maarata uu ku cabira waxaa kamid ah sharu lkhalqi waalkhaliiqa inay yihiin maaragtay makhluuqa kuwa maarata ugu xun inay yihiin marka waxa weeyaan waa madhab aad iyo aad radiw ah waxyaalaha lagu yaqaano ama madaahirta lagu yaqaanana waxa ugu horeeya alkhuruuju cala alaima cala alaima ama maarata seefta in loo qaato dadka muslimiinta ama acmaasha kabaairtoo kaleeto in dadka lagu gaalaysiiyo ayadoo aan loo fiirin maarata qawaacidii ahlusunna waljamaaca oo qofku maaragtay ficilkaa qofku markuu sameeyo ama maarata qowlkaa markuu yidhaahdo waa gaal ama la yidhahdo maaragtay daarta muslimiinta ay degan yihiin waa daar alkufri sida hadda magaalada aan degan oo kaleeto dad fara badan markii khawaarijta la akrinayo kutubta sunnada laga akrinayo ama kutubta caqiidada laga akrinayo in badan waxaa laga yaabaa inay u fahmaan dad naga maqan oo waa maarata adduunka yimid oo dib dambaan usoo laaban aan dib damba usoo laaban waxa weeyaan bilaad lmuslimiin beled maanta aysan joogin ma umalanayo khawaari inay jirto laakin waxa weye bilaadda qaarkeedna xoog bay ku leeyihiin bilaadda qaarkoodna ducafa ayay ku yihiin sida maarata cumaan oo kaleeto dowlad bayba leeyihiin maarata waa dowla ibaadiya maca madaxweynaha waa dowladda iya iyadoo dhan maarata shacabka wax yar mooye oo ahlu sunna mooye aktarka shacabka iyo dowladduba waxa weeyaan waa khawaarij weliba maarata kuwa ugu liilito lyaha firqada lyaha alibaadiya ayay maarata ayay ka tirsan yihiin caalamka islaamiga caalamulislaami intiisa kaleetana fikradda khawaarijta meel aan maanta buqca aan laga heli karin ma umalaynayo inay jirto xataa maaragtay bilaad alxarameyn ba ha noqoto ma umalanayo in maarata meel aan laga helin inay jirto leanna waxa weeyaan afkaartooda ayaa macruufa dadka oo macaasida maaragtay lagu gaalaysiiyo dadka oo maaragtay lagu barbaariyo ama sharaabka oo lagu barbaariyo ama caamada oo lagu barbaariyo khuruuj alaima haddaad aragtid kuma dhiman maarata madhab alkhawaarij waxaa macruufa hadda waxa weeye sooma soomaaliya oo kaleeto aad iyo aad waxay u wareejiyaan maarata kutubtii khawaarijtu ay qortay sida maarata kitaab la yidhaahdo alcudda fi axkaam mxuu aha fi axkaami jiha soomaliya alcudda taqriiban alcudda fi axkaami aljihaad alcudda ayaa la yidhahdaa waa kitaab yani ma yuqaarib aktar min alfi safxa inuu gaarayaan yaan filaya kitaabka isaga kitaabka waxa weye nin khaarijiya ayaa qoray marka uu qoro caalamulislaami asaga kooxdaas isagu fikradiisa baadilada aaminsan mooye caalamulislaami wax alla culummo iyo caamo waxa ku nool waa gaalo ayuu leeyahay mawcidkeennuna wuxuu leeyahay waa qaahira qudsi maka iyo madiina bal u fiirsa kelimada iyada ah kelimada u fiirso mawcidka haddii aan nahay dadka ahlu isaga wuxuu ahluxaqii buu isku arkaya ahluxaqi haddii aan nahay mawcidka iyo meeshaan iskugu imaanaya ballanteennu waa qudus madiina maka qaahira dayib jazaa'irni waa ku jirta aan filayaa dayib meesha la yidhaahdo qudus waa sax gaala ayaa haysata oo muslimiinta waa laga qabsaday waana waajib haddii muslimiintu ay maarata awood yeeshaan in duulaan lagu qaado si kalena kuma imaanayo waa wax hubaala laakiin qudus siday muxtalla u tahay maka iyo madiina iyo qaahira iyo jazaa'ir muxtalla miyaa waa qisa macruufa qisa macruuf wey qofka noocaasi waxa weeyaan soomaali waa soomaalida soomaali rag soomaaliya oo weliba dacwad sheeganaya ayaa kutubta noocaasa dhalinyarada maaragtay u sawiraya oo ku wareejinaya waxa weye caalamulislaamina meel aysan joogin aad iyo aad bay u yaryahan bal waxaa laga yaabaa bacdu bacdu alxamqaa inay ugu sheekeeyan ay yihahdaan maarata dacwa salafiya ama dacwatu ahlisunna ama dacwatu ahlilxadiid ayaan aaminsannahay aad iyo aad bay beri uga yahay ninka simay bayt lqudsi iyo maka iyo madiina iyo qaahira ninka simay aad iyo aad baa manhajkiisu uga fog yahay manhajka nabiga sala allahu alayh wali wasalam mana ku shakinayo mana uu ku shakinayo qof kasta oo ilmaam sunada nabiga sala allahu alayh wali wasalam ku leh inuu aad iyo aad qofkaasu beri uga yahay uga fog yahay manhajkii nabiga iyo saxaabada laga dhaxlay ridwan ullahi calayhim qofka marka muslimkaa ee aaminsan in magaalada maka iyo qudus maanta ay siman tahay waa qof ilaahay aad iyo aad uga fogaado wey waana muftari cala allahi warasuulihi leanna nabigu sala allahu alayh wali wasalam wuxuu odhanayaa laa hijrata bacda alfatxi ma jirto maka maarata haddii la furtay hijro dambeeto oo laga haajirayo ma jirto maxaa laga wadaa marka hadalka nebiga hadalka nebigu muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaay oo sariixuu ku yahay maalinkii magaalada maka nebiga gacantiisa ilaahay uu soo geliyey ilaa qiyaamuhu uu ka dhaco oo ninkii maaragtay xabashigaah oo maaragtay mataha yaryaraa uu ciidan intuu soo kaxeeyo uu dumiyo ka hor maaragtay inaan gacanta muslimiinta marna aysan ka baxayn ninka xabashigaa markuu qabsanayana ma ahan micneheedu isagu maarata inuu inta gacanta ku dhigo uu xukumi doono maalinka uu gacanta ku dhigo qiyaamuhu waa dhacaya waxa weye wax dambeeto adduunka ku noolaanaya ma ay jiraan isaguna waxaa laga yaabaa maantay inuu inta maarata sugeelka gaaban soo qaato uu yidhaahdo dacwada islaamiga iyo diinta islaamka iyo dowladda islaamiga ah ayaan soo celinaynaa mawcidkeennuna waxa weye waa maka iyo bayt lqudsi iyo jazaa'ir iyo qaahira waa kadib hadal iftiraa weeye marka waxa weye dhalinyarada iyo shabaabka anwaacda noocaas oo kaleetaa aad iyo aad waa in looga foojignaado qofkuna wuxuu kaga foojignaan karaa inuu sunada nabiga u barto sala allahu alayhi waali wasalam iyo dadka ahlu sunnaha markaa ayaa waxa usoo kala baxaysa qofka saaxibulbaatilka iyo qofka saaxibulxaqa ah walaysa lahu ida faraquuhu an yatlubahum walaa yujhiz cala jariixihim walaa ya'kud fay'ahum walaa yaqtul asiirahum walaa yatabic mudbirahum wuxuu shiiku ka hadlayay raximahullah khawaarijta in maarata ay bannaan tahay bal ma'muuriin ay ku yihiin muslimiintu markay awood u yeeshaan inay la dagaalamaan markii ayagu ay dagaalka bilaabaan sida ayaa shiiku soo qarira markaas wuxuu leeyahay shiikhu walaysa lahu uma sugnaanin imaamka muslimiinta idaa faaraquuhu markii ay faaruqaan oo ay cararaan an yatlubahum inuu maaratay uu dabagalo oo uu dalbo o u soo qabqabto kaa waxa weeyaan xaq uma leh walaa yujahiz ma uu isdabadhigayo calaa jariixihim midkii ka dhaawacmana ma u israacinayn leanna waa muslimiin wey markii maaragtay caliy bn abi aalib radi allahu canhu la weydiiyey waxaa lagu yidhi maaragtay gaala miyaa nimanka aad la dagaalamaysid markaasu inahum faruu min alkufr yacni gaalnimadii waa ay ka carareen oo waxa weeyaan gaala ma ahan markaasaa layihi munaafiqiin miya markaasuu yidhi maaragtay ina almunaafiqiina laa yadkuruna allaha ilaa qaliila wahaulaai yadkuruna allaha kaiira yani munaafiqiintu waxa weeyaan ilaahay ma xusaan ilaa mar dhifa mooye markay muslimiinta arkaan bay munaafiqiintu allah ay xusaan kuwana waxaa lagu yaqaanaa dikri aad iyo aad u fara badan inkastoo dikrigaas uu yahay dikri maaragtay aan sunadii rasuulka aanan maarata aanan ku taagnayn leanna nabigaa sheegay inay maaratay aad iyo aad ay salaada ugu dadaalayaan oo ay soomka ugu dadaalayaan oo adkaarta ay ugu dadaalayaan marka waxaa la yidhi maaragtay yay yihiin marka haddaysan kufaarnahayn munaafiqiinna aysan ahayn wuxuu yidhi inahum qawmun inahum qawmun asaabathum fitnatun facamu facamuu wasamuu waa qoom fitna ay haleeshay oo fitnadii haleeshay maarata la indhabeelay oo basarka iyo basiirada ba ay ka qaaday in fitna ay haleeshana waxaan shaki waxa wuxuusan shaki ugu jirin dadkii laga qaadan lahaa diinka oo ay waajibkahay diinka in laga qaato oo saxaabada nebiga ah ridwaanullahi calayhim ayay waxay yidhahdeen waa gaalo wey marka waxa wey in fitna haleeshay shaki kuma jira marka waxa dadka ahlu xaqa ah waxaad hadalka ka qaadanaysaa maarata caliy bn abi aalib dadka ahlu xaqa ah yani marnaba inaysan suurtagal ahayn xaqa inay ka weecdaan yani asagoo la dagaalamaya oo laynaya oo maarata ilaahay ajar kaga goobanaya haddana kelimada xaqa ah ayuu cali ku hadlayay wuxuu yii gaalo ma ahayn munaafiqiin ma aysan ahayn yay ahaayeen waa qoom maarata fitna ay haleeshay sidaa ayaa maarata laga rabaa qof kastoo muslima qofku maarata xataa qofka maarata mukhaasimkaa kula doodaya markii ay arrin in dhex marto inaadan xaqa maarata aadan ka fogaanin ee xaqu siduu yahay ad u sheegtid marka wuxuu leeyahay imaamku raximahullah walaa yujahiz ma u isdaba dhigaya calaa jariixihim walaa yaakud walaa yujahiz yuusan isdaba dhigin calaa jariixihim midkii dhaawacmay yani dagaal dagaa keligoodna maahan muslimiinta xataa dagaalada kaleeto oo sida maarata qabaaishu markay isdagaalamaan oo kaleeto ama maarata dagaal kasta oo muslimiinta dhex maro aan xaq ahayn oo maaratay dagaalada maarata fitanka oo kaleeto markay isdagaalamaan waxa weeyaan qaacidadaas waa qaacida taalla wey qofka muslimka ah haddii u dhaawacmo inaan isdaba dhigin wey leanna waxa qofka la isdaba dhigaya waa gaalka walaa yaakud yuusan qaadan fay-ahum maalka kasoo laabta haddii maarata la jabsho oo maalka ay wateen gacanta lagu dhigo sidii gaaladii maalkoodu maarata xalaal u noqon hayay maalkooda xalaal noqon mayo leanna waxa wey min ahlilqibla ayay kamid yihiin walaa yaqtul asiirahum midka lasoo qafaalay oo asiirkoodana walaa yaqtul yuunan dilin asiirahum midkii laga soo qafaalay walaa yatabic mudbirahum kii cararna yuusan dabagelin waclam raximaka allahu anahu laa taacata libasharin fi macsiyati illahi caza wajal wuxuu leeyahay imaamku raximah llah ogow allaha ku naxariistay anahu laa taacata libasharin bashar inuusan daaca aysan usugnaanin oo usan daaco kuu lahayn fi macsiyati illahi allah macsiyadiisa caza wajal kaina man kaan qofku wuxuu raba ha noqdo ama imaam ha noqdo ama waalidka ha noqdo qof kasta oo la qiimeeyo haddii uu macsiyo alla kuugu yeero marnana ma laga yaabo xaqna kuguma leh ilaahay macsiyadiisana ha ku dabageshid bal waxa weye macsida waad diideysaa nebiguna sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu yihi alsamcu waltaacatu cala almar'i almuslim fi ma axaba wa karih yani qofka muslimka waxaa dushiisa ah inuu maarata sam inuu maarata maqal iyo taaca uu sameeyo yani imaamka muslimiinta fi ma axaba wa kari wax allaaliya wuxuu jecel yahay wuxuu necab yahay maa lam yu'mar haddii aan la farin bimacsiyatin macsiya haddii aan la farin imaamku marka haddii macsiya uu ku faro fa idaa umira bimacsiyatin markii macsiya la faro oo imaamkii shay macsiya uu kugu yeero ama dadka kaleeto maarata daacada kugula sida waalidka kaleeto macsiya ay kugu yeeraan falaa samca walaa taaca waxa weeyaan wax maqal iyo wax adeecitaaniya ma jiraan mar haddii macsiya alla lagugu yeerayo leanna waxa weeyaan axad la ixtiraamo waxaa ugu horeeya allah subxaanahu watacaala qofkii markaa macsiyo kugu yeera macsiye allah subxaana watacala inaa casi kugu yeera marnana ma adeecaysa ama imaam ha noqdo ama keyrkii ha noqdo sida nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu leeyahay laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq yani makhluuqu marnaba daaco ma leh inuu maarata ad ku adeecdo ilahay maarata ama khaaliqa cisyaankiisa qaala imaamu lbarbahaariy raximah llah waman kana min ahli lislaam waman axad kana haaday min ahli lislaam islaamka ahalkiisa qofkii ka qof ka mid noqday falaa tashhad lahu bicamalin qofkaas muslimiinta ka mid ah falaa falaa tashhad lahu ha kaga markhaati kicin bicamali khayrin camal khayra uu sameeyey sababtii walaa sharin shar ula yimid sababteed wax maaratay shahaada ha u samayn oo ha dhihin markuu camalka khayrka ula yimid fulanun min ahli ljanna ama markuu camal shar ah oo macaasi uu la yimid ha dhihin fulanun fi nnaari fa innaka laa tadri adigu ma ogid bima yukhtamu lahu cinda almowt waxa maarata lagu khatimaya camalkiisa markii uu dhimanayey war umaadan hayn waxaa laga yaabaa adoo naar u xukumay allah subxaanahu watacaala tawba nasuuxaynu ku dilay oo allah jannadii sidaa uu ku mutaystay waxaa laga yaabaa inaad maaragtay intaad naar uxukuntay intaad maarata janno uxukuntay in allah subxaanahu watacaala su-ul khaatima ku dilay oo sidaa uu maarata naarta u ku waajibsaday tarjuu lahu raxmat allah qofka waxaad u rajaynaysaa ilahay naxariistiisii markuu muumin yahay wa takhaafu calayhi dunuubahu dunuubtiisana waad uga waad uga cabsanaysaa waad uga waad uga walwalaysaa ولا تدري ما أجد ما يسبق له عند الموت إلى الله إلى الله من الندم adigu ma ogid waxa maarata qofka u hormaray markii geerida agteeda ilahay ilahay ilaahay xaggiisa oo qoomo ah yacni markii uu dhimanaya ayaa waxaa laga yaabaa inuu maaragtay aad iyo aad uga nadaamooday uga qoomooday acmaashiisa iyadaa uu la imaanayay walaa tadri ma ogid maa shay yasbiqu lahu isaga u hormaray cinda almowti geerida agteeda ila allahi ilaahay xaggii oo min annadami qoomo ah wamaa axdatha allahu wamaa shayna ma ogid axdatha allahu ilaahay uu keenay fi dalika alwaqti waktigaa isagaa qofka uu nadaamada uu keeno uu toobad keenay idaa maata cala alislaam islaamka markuu ku dhinto qofkaas tarjuu lahu raxmat allah qofka mu'minkaa waxaad maarata u rajaynaysaa allah naxariistiisa wa takhaafu calayhi dunuubahu dunuubtii maaragtay uu la yimidna waad uga cabsanaysaa inuu ku naar muto masaladan ama halkaa waxa weyan qaacidadan sheikhu wuxuu ku taqriiriyey qawaacidda ahlu sunnaha ama ahlulxadiidka inay ka mid tahay qaacidadan oo ah qofka muslimka kaina man kaan inaadan marnaba aadan janno uga markhaati kacayn ama aadan naar uga markhaati kacayn yacni muslimiinta waxaan janno uga markhaati kacaynaa qofkii maarata ilahiy rasuulkiisa ay janno u gireen sida maarata abubakar cumar iyo cuthmaan iyo saa'iru casharati lmubashiriin biljanna iyo saxaaba aad iyo aad u fara badan dadkii marka rasuulku uu janno uga markhaati kacay waxaan leenahay fulanun fi ljanna ayib qofkii allah naar u xukumay sida abulahab iyo abujahl iyo ragga la midkaana waxaan leenahay naar ayay ku jiraan naar baan uga markhaati kacaynaa wixii intaa kasii hore dad wixii intaa kasoo haray oo qur-aanka iyo sunnadu midna aysan naar iyo janno midna aysan aysan aysan u xukumin oo islamarkaasna daahirkiisu islaam uu yahay oo maarata islaamkii qiraya maaragtay ama islaamkiiba ku dhashay uu ka muuqda islaamkii camal sayi ah oo uu la yimid oo aad ku aragtay darteed marnaba maarata ha dhihin qofkaanu maarata fulanun fi nnaar ama acmaal saalixa oo fara badan oo ka muuqatay ha u dhihin qofkani waa ahlujanna ayuu ka mid yahay taas waxa weye qofka hadduu sameeyo waa min ficli ahlibidac waa min ficli ahlibidac in la yidhahdo masaal dadka maarata oo wanaagsan oo kaleeto wanaagga lagu og yahay markuu dhinto hebel maxaad ka ogtihiin hebel waxa weye waa ahlujan taas waxa weeyaan dhaqanka nabiga sala allahu alayh waali wasalam iyo saxaabada laga soo gaaray ma ahan walidalika waan xusuusannahay xadiidkii macruufka ah cabdullaahi ibni mascuud radi allahu canhu ee muslim iyo bukhaari maaratay maaratay ay wariyeen ee ka warramaya maaratay adwaarta qofka uu soo marayo yani marka abuuritaankiisu nebigu sala allahu alayh wasl xadidka akhirkiisu wuxuu aha fawalladii laa ilaaha hayruhu waxaan ku dhaartay allah subxaana wa allaha yani cibaado aanan aan cibaado xaq lagu caabudo aanan mutaysnayn ilaa isaga mooye ina axadakum layacmalu bicamali ahli ljanna midkiin wuxuu camal falayaa camalka ahlujannaha xataa ma yakunu baynahu wa baynaha ila diraac ilaa sida maarata dadka ayagu ay u malaynayaan la yidhahdo alla ilahim qofkani maantay camalka saalixa oo la yimid darteed naartii waxaa jannadii waxaa ka xigta hal dhudhun ayaa ka xigta ilaa laga yidhaahdo fayasbiqu calayhi alkitaab kitaabkii allah subxaanahu watacala lahu lmaxfuudka wuxuu ugu qoray ayaa markaa soo dulmaraya fayacmalu bicamali ahli nnaar fayadkuluha marka camalkii ahlunaarka ayuu markaa bartanka uga dhacayaa ilaa ilahay su-ul khaatima uu ku dilo oo markaa naartii markaa sidaa uu ku galo wa ina axadakum layacmalu bicamali ahli nnaar qofka adinka maaratay midkiina nebigu wuxuu yidhi camalkii ahlunaarka ayuu camalfalayaa ama ha noqoto dil ama nahbi ha noqoto ay camal sayi-a ayuu samaynaya xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ila diraacun ilaa laga yihahdo ila qofkan naartii wa waxba gala dhimana hal dhudhun ayaa ka xigta naartii fayasbiqu calayhi alkitaab kitaabkii lawxul maxfuudka ayaa soo maraya oo allah marka horeta uu maaratay fii raxmi ummihi uu ku qadaray fulanun inuu maaratay uu ku dhimanayo iimaan oo allah subxaanahu watacaala jannada uu gelinayo marka kitaabkaas ayaa soo dulmaraya fayacmalu bicamali ahli ljanna camalkii ahlujannaha ayuu la imaanayaa fayadkuluha jannada ayuu marka gelaya xadiidkaas marka waa xadiis muttafaqa oo muslim iyo bukhaari ba ay warinayaan wuxuu marka tusinayaa qaacidada imaamku hadda uu taqriiriyo oo ah qofna inaan janno aanan u goynayn macshar ahli sunna naarna aan loo goynayn qofku haddii uu muslim yahay oo maarata acmaal saalixa lagu yiqiinay naxariista alla loo rajaynayo haddii xumaan lagu yiqiinana isla markaasna muslim uu ahaa in maaratay in maarata loo walwalayo oo la odhanayo ninka arrintiisu waa khatar oo loo walwalo maarata loo boqo laakin in la yidhaha fulanun fi ljanna ama la yidhaha marata fulanun fi nnaar naartaasna ilahiy rasuulkiisa midna aysan goyin ama jannadaas aysan goyin waa min ficli ahlibidac qofkuna arrintaa waa inuu ka fogaado leanna waxaa laga waxaa ma ad ogid qofkan allah subxaanahu watacala arrintiisa wuxuu ku dambaysiiyey wan umaad haysid waxaa macruuf ah saxaabada waktigii maarata nebigu sala allahu alay sl waktiguu noolaa maalin maalmaha ka mid a saxaabadu inay maarata nebiga dagaal la galeen marka nin ayaa aada iyo aad dagaalkii wacdara uga geystay ninkii marka waa uu soo dhaawacmay waana u dhintay isla markiiba saxaabadu marka waxa weeyaan waxay maaratay ugu tahniyadeeyeen waxay yahay ninka layaha hebel alla ilahay maanta waxa weeye shahaado ayuu helay maaratay he jannadii ayaa maanta ayuu waajibsaday nebigu marka arrintaa wuu ku rafdiyey ilaa nebigu maarata uu yidhi naarta ayuu maarata ku galgalanayaa nebiguna uu sheegay sala allahu alayhi waalihi wasalam sababta naarta uu ku mutaysan inay tahay guluulkii uu sameeyey yani haniimadii muslimiintu ay maalkii gaalada ay kasoo qaateen ayuu mara yar maarata uu ka khiyaamay wakadalika xadiid kaleto asaguna saxiixa nebigu sala allahu alayh waalih wasalam ummadihii ummaddeena maarata ka horreysay uu nabigu ka xikaayo laba ninoo wada dhalatay ama qaraabo ahayd oo midna maarata munhamik fi lmacaasi u ahaa midna aad iyo aad daacada ugu dadaali jiray ayaa midkii daacada ku dadaali jiray maalin kasta wuxuu dhihi jiray warwaalo waxaan iska dhaaf xumaantan iyo macaasidan iyo siyaadkan iska dhaaf markuu ka dhaa iska dhaartay oo diiday ayuu maalinkii dambe intuu soo dulmara wuxuu yidhi wallahi ilahay inuusan ku dhaafayn yani kii saaxibulmacsiyada ayuu ku leeyahay wallahi allah inuusan ku dhaafayn labadii qofba waa labadii ninba waa ay dhinteen nebigu sala allahu alayh wali wasalam marka waxa uu sheegay xadiidkaas saxiixa ah in labadii nin markay dhinteen kii maaragtay loo goodinayo oo lahaa maaragtay ilaahay ku dambi dhaafi maayo ilaahay jannadeen u geliyey kii u goodinayo oo lahaa ilaahay maratay janno ku gelin maayana oo maaragtay ku dambi dhaafi maayana ilaahay su-ul khaatima inuu ku dilay oo naarta u galay marka qofna camalka asaga uu samaynayo yuusan isku hadlayn mar kasta waxa weeyaan qofku waa inuu walwal bayna alkhawfi waalraja waa inuu ku noolaado keyrka muslimiinta oo kaleetana marnana waa inaadan camal saalixa ay la yimaadeen waa inaadan ugu xukumeyn naarta maarta ay ku mutaysanayaan wama min d qala alimamu lbarbahariy raximah llah wama min dembin ila walilcabdi minhu tawba dembi ma uu jiro ilaa hadduu jiraba walilcabdi minhu tawba dembi kasta oo qofkuu ku dhaco walow gaalnimaba ha noqoto waxa weeye tawbadkeen ayaa qofka u furan ilaa maaragtay qoraxdu ay maaragtay kasoo baxdo dhinaca maqribka ama qofku maaragtay ruuxda ay kasoo gaarto xulquunka ay kasoo gaarto qofka waxay tawbada baabkeeda waa furan yahay cid ka xigtaana maarata xataa qofku maarata gaalnimo gaal rasmiyaba ha noqdo waxa weeyaan ayi dembi ama ayi macsiya oo allah laga galo subxaanahu watacaala waxa allah maarata uu diyaar u yahay addoommadiisa inuu ka tawbad aqbalo laakiin tawbadaas waa inay tawba nasuuxa ay noqoto tawbadana culummadu waxaa u shardiyaan shuruud mucayana ah ahlu sunnuhu mataal qofku waxa weeyaan camal sayi hadduu ku jiro camalka isagaa markuu ka toobad keenayo iqlaac waa inuu sameeyaa ama fuqitaan macsiyada ayada ah hadday maarata zine ahayd hadday maarata fawaaxishta qeybaheeda kaleeta ay ahayd ayi ijraam ama ayi macsiya oo qofka uu galo marka uu ka toobad keenayo ilaahu tooba ilaahu tooba toobadu maahan waxa weeye toobadu haddii qofku macsiya ku jira macsiyada ayada ah inuu gacanta horta uu kala baxo shardiga labaad culummadu waxay ku sheegaan ahlu sunna waxay ku sheegaan inuu ka qoomeeyo qofka isaga ah camalkaa sayi-a uu sameeyey uu yidhi allow maxaa ii geystay aad iyo aad uga qoomeeyo shardiga saddexaad waa inuu go-aan ku gaaraa mar dambeeta inuusa dib ugu laaban taa marka waxa weeyaan saddexaad shardi ahlu sunnuhu waxay u shardiyaan markii dembigu ama macsiyadu ay tahay fima baynaka wa bayna allah ama haddii ay tahay macsiyadu xuquuqda bini aadamka shardiga afaad waxa weeye intaa markii aad maarata saddexda shardiga horeeto markii maarata soo xasilisid ayaa shardiga afaad wuxuu noqonayaa xaqan haddii xaqu xaqul aadami hadduu yahay inaad maarata qofka iska laha xaqa isaga ah inaad maaratay aada ku wareejisid wa ilaa waxa weye toobadaas waxay noqonaysaa tooba aan jirin bay noqonaysaa qofka muslimka marka dembi kasta uu la yimid waa inuusan maarata usan uusan dhihin dembigan ilaahay kuu dhaafi maayo leanna qofku hadduu yidhaahdo ilaahay dembiga kuu dhaafi maayo waa qunuud laga quusto allah naxariisto waa arrin khatara wey wa waalrajmu xaqun rajmigu dadka nikaax saxiixa qofka muslimkaa ama mucaahadiinta gaalada mucaahadiinta ama maaragtay dimiyiinta ee soo maray maaragtay nikaax kabacdina zina ku dhacay xukunka sharciga oo kitaabka iyo sunnadu ay ka dejiyeen waxa waa sunnadu ay ka dejisay waa rajmi in la rajmiyo qofka isaga ah dhagax in lagu dilo xukunka rajmiga sida macruufka ah waa axaadiis axaadiis saxiixaa weeye akar min xadiisin saxiixin ayaa nabiga ka soo aroray sala allahu alayh waalih wasalam nebiguna intuu noolaa waqaaci kala gedisan ayaa nebigu sameeyey sala allahu alayh waalih wasalam sidii maaragtay qisadii maarata maacis alaslami oo kaleeto oo nin nikaax soo maraaha ee nebiga maarata isagu u qirtay isagoo aan cidina kusoo ogin yidhi maarata zina ayaan ku dhacay nebigu waa uu rajmiyey sala allahu alayhi waalihi wasalam kadalika ninkii yahuudiga ahaa ee maarata isaguna zinada ku dhacay nebigu waa uu rajmiyey sidoo kaleeto gabadhii qaamidiyad ahayd oo kaleeto nebigu waa uu rajmiyey rajmiga marka culimmadu qofku haddii nikaax saxiixa intuu soo maray zina uu ku dhaco culummada qaar waxay leeyihin ahlu sunnaha dhagax ayaa hore looga dilaya haddii qiraal uu sameeyo ama maaragtay lagu markhaati furo sida ayaa culummada qaarkood ay ku tegayeen qaarna waxay leeyihiin marka horeeto boqol jeldiya boqol jeedal ayaa lagu dhifanayaa markii boqolkaa lagu dhifto kabacdi ayaa la rajminaya madhabkaas ayaana saxiix ah in maaragtay madhabkaasi arjaxul aqwaala in marka horeeto boqolka jeedal lagu dhifanayo boqolka jeedal markii uu oofsada kabacdi in dhagax lagu dilayo qaala imam barbahariy raximah llah wlmasx cala alkufayni sunna masaxa la masaxanayo labada kuf waa sunna yani waa shay sunnada mutawatiradaha nebiga kasoo arortay ay sugtay yani kufka oo la masaxdo ama qofku ha noqdo musaafir ama qof muqiima oo maaratay beledkiisii jooga ama maarata dhulkiisii jooga ha noqdo beledii baadi meshhur ha joogo yani waa sunna nebiga kasoo arortay thaabita ah waana waxyaalaha allah subxaanahu watacaala uu nuu galladaystay fadliga allah uu noo galayay ka mid tahay masaxna waa macruuf kutubta maaragtay ama maarata kutubta sunnada ama kutubta fikiga na waxa weye masaladaana waa lagu qaataa oo way ku taallaa kitaab kasta oo kutubta maarata fikiga ah ama kitaab kasta oo kutubta maaratay axaadiida maaratay fiqul axkaamka masalada wuu qorayaa waxaana laga wadaa masalada iyada ah nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam sida maarata aktar min xadiisin saxiixin ka soo aroortay qofka muqiimka markii maaragtay intuu weysaysto weysada ay burto kabacdi ayuu masaxanaya masaxna waa macruuf waxa weeyaan markii inta kaleta uu soo mayro ayuu maarata labada lugood kufkii ugu jiray ma u ka bixinaya waa u masaxaya meeshuu marata labada lugood uu ka mayri lahaa ayuu wuxuu kukaaftoomaya masaxa weliba maaragtay acla alkuf lugta qaybteeda sareta ayuu masaxaya hoos laga masixi maayo masaxa marka sida macruufka qofku hadduu muqiim yahana waa habeen iyo maalin markii waysaqaadkiisu buro kabacdi haddii uu musaafir yahana waa saddex habeen iyo saddex maalmood ayuu qofku maarata masaxanaya marka masaladan waa mas'ala camaliya ee ma ay aha maysan ahayn markii horeeto mas'ala cilmiya maysan masala yani ictiqaadiya maysan ahayn marka shiikuna waxa weye hadda wuxuu kusoo daray masaa-isha ictiqaadka ayuu kusoo daray sababtuna waxay tahay waxaa diiday waxaa diiday firaq firqooyinka daaliga kami daallada kamid ah ayaa diiday oo firqada la yidhaahdo alraafida ayaa diiday waxay yidhaahdeen wax la yidhaahdo maarata masax ma u jiro masaxa marka waa ay diideen marka masaxu waxa weye waa shay haabita weeye axaadiistusuna waa axaadiis mutawaatir ah amaa nisbada loo nisbeeyo amaa nisbada loo nisbeeyo masaladan iyada ah moxamed ibn jarir atabari alimaam mufasir oo maarata saaxibu jaamic albayaan saaib saaxibu jaamic albayaan oo tafsiirka weyn oo maarata kutubta maarata ama kuwa madbuucada ha noqoto ama kuwa maaratay maqdudada ha noqotay acdam kitaabin acdam kitaabin min kutub lmufasiriin kamid ah ah maarata kitaabka kitaabka kutubta mufasiriinta ugu weyn ah markuu masalada uu sharxayo shiika fasaaxadiisa iyo cibaaradiisa oo cibaaraad mustaqlaq oo aad iyo aad u adag ayaan culimo badan oo culimada maarata ahlu sunnaha aysan fahmin walidalika waxay u nisbeeyeen masaladan iyada ah oo raafidada loo nisbeeyey waxay yidhahdaan ibnu jariir dabari ayaa qaba oo ibnu jariir dabari wuxuu qabaa in maaragtay la masaxanayo masax in la samaynayo ay in maarata aan la masaxanayn ayuu qaba ay yihahdeen lakin masalada aad iyo aad buu baciid uga yahay kitaabkiisa marka ad u laabataan waad arki doontaan masaxa allah subxaanahu watacaala suuradda aayadda marka allah u leeya ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila salaat ida qumtum ila salaati fasiluu faksiluu wujuhakum waydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn aayadda markuu fasirayo yani masa gusliga ayuu laba qaybood ukala laba macno ukala qaadayaa gusli ah bimacna dalki oo maaragtay in biyaha maarata markii lugaha lagu shubayo la marmariyo iyo gusli ah in biyaha lagu daadiyo aan maarata dalki la samayn ayuu kala saaraya marka masxigan wamsaxuu biru'uusikum waarjul waarjulakum iyo waarjulukum waa laba qira'a weeyaan haddii la yidhaha waarjulakum waa dhaqitaankii haddii marka la yidhaha waarjulukum oo la yidhahda masxi la yidhahdo masaxa lagama wadu leeyahay masxigii oo maarata almasxu cala alkufsayn oo kaleeto ah waxaa laga wadaa masxigii bimacnaa bimacnaa maaratay bikayri dalkiga ayaa laga wada ayuu leeyahay midda kaleeto oo maarata shubhada keentay oo culammada qaarkood ay u maleeyeen inuu maarata masaladaas raafidadu ay ku tageen ibnu jariir dabr inuu qabo
oo sheikha isku dabaqa ahaayeen oo magaciisa iyo magaca aabihii iyo magaca awowgii iyo kunyadiisa iyo nisbadiisa intaba iska waafaqsanaayeen oo la odhan jiray abu jacfar moxamed ibnu jariir itabari shiikha isku dabaqa ayay ahaayeen xagga kunyada xagga nisbada xagga magaca xagga magaca aabihii intaba waa iska waafaqsan yihiin wa maca dalika raafido ayuu ahaa marka walidalika kutubta kutub fara badan oo kutubta sunada kamid ah sida maratay kitaabka ibn xajar acasqalani sharxu saxiix bukhari fatxu lbarig oo kaleeto masaladan wuxuu u nisbaynaya wuxuu leeyahay masalada waxaa ku tegey inaan la ogolayn maratay almasca alkufayn ibn jarir dabri ayaa ku tegey laakiin culammada ahlu sunaha qaybo kamid ayaa masalada ku intibaahay sida ibn qayim aljawziya fi kitaabihi tahdiib sunan ayuu masalada ku cadaynaya marka waxa weye masaladana waxa weye sidaa ayaa loogu soo daray kutubta caqiidada qala imam اbarbahariy raximah اllah wataqsiru الsalaati fi safari sunatun salaada oo la gaabiyo fi safari safarka dhexdiisa sunatun suna wey yani waa shay mashruuca salaada oo la gaabiyo qofku fi xaalati safar yani sunada nebigu waa ay sugtay culimmaduna waa ay ku kala tageen maslada xukunkeeda ahluxadiidku qaar waxay leeyihiin iskuma khilaafsana in ay tahay alafdal in qofku salaada uu gaabiyo taa iskuma khilaafsana laakiin culimmada qaar ba waxay leeyihiin waa waajib waa waajib in maarata la gaabiyo maba ansaxaysaba salaa yani maba laog maba ansaxaysa maba la ogolaba in maarata salaada in la kamilo sidaas kathiiru min almuxadisiin ayaa ku tegey kathiiru min almuxadisiin oo imaamu shaafici kamid yahna waxay ku tageen in afdal ay tahay salaada in la gaabiyo in maaratay dhamaystiranah ayada lafteeda ay banaan tahay sida ayay ku tageen laakiin waxaa sunadu ay tusinaysaa nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ama safar dheer ha u safro ama safar gaaban ha u safro weligii alihii marnaba ama dagaal ha u safro ama xaj ha u safro ama qaab kale ha u safro nebiga weligii alihii aan laga hayn isagoo safar galay oo salaad maarata dheereeyey marnaba lagama hayo idan waxa weeyaan sunada nebigu waxay tahay salaada qofku intuu maarata safarka ku jira fi xaalati safar inuusan maarata uusan dhamaystirin salaadaha rubaaciyaadka sida casirka iyo duhurka iyo cishaha oo kaleeto شhيk الاسلام iبن تyمyة في kitaabihi maجmuع الفتاwى wuxuu oranaya markuu masladan ka hadlayo faأma الsفر اladي تqsر فihi الصلاة sفrka salaada lagu gaabinayo fainahu yaجuز فihi alfiطr waxaa banaan in lagu afuro maعa الqضاء bاtiفاqi الأئmة sفrka ay banaan tahay salaada in lagu gaabiyo waxaa banaan in lagu afuro ayadoo maarata lasoo qadaynayo taasna aimadu waa isku khilaafsan yihiin وyaجuز الfiطr للمsافر qofka musaafirka waxa u banaan inuu afuro biitifaaqi اla'ima sawaءn kana qaadiran calى الصiyaami aw caajizan ama ha noqdo mid qaadira soomkii awooda ama mid caajiza ha noqdo wa sawaءn shaqa calayhi الsawmu aw lam yashuqa bxayثu low kana musaafiran fi الdil wاlma wamacahu man yakdumuhu jaaza lahu اlfidr wاlqasru waman qaala qofkii yidhaahda ina اlfidra la yaجuز ila liman cajaza can الصiyaami fainahu jaaza lahu اlfidr wاlqasru waman qaala fainahu yustataabu fainahu yustataabu fain taaba wailaa qutil lanna waxa weyaan xugum sunada nebigu ay maarata sugtay oo axaadiistiisu maarata axaadiis صaxiixa ay tahay ayaa qofkaas u inkira marka wuxuu noqonayaa qof beeniyey qowlkii nebiga salى اllahu alayh alih wasalam qofka marka wuxu le waa la toobad weydiinaya hadduu toobad keeno waxa wey toobadiisa ayaa la aqbalaya wailaa qutl wkadalika man ankara calى اlmuftir fainahu yustataabu min dalik walaa ba'sa bsarawi walaa ba'sa walaa ba'sa bالsalaati fi saraawila wuxuu leeyahay imaamku raximah اllah wax dhibaataahi kuma sugna salaada lagu tukanaya saraawiisha saraawiisha sida aan hore u sheegnaba waxa wey waa saraawiishii xilligii maaratay nebiga salى اllahu alayh walih wasalam waxaan ku doonyaa qala imam اlbarbahariy raximah اllah wsawmu fi safari wsawmu fi الsafari man shaaa saama waman shaaa aftara wsawmu soomka fi الsafari safarka dhexdiisa lagu safro sunatun suno weeye man shaaa qofkii doona saama waa uu soomaya waman shaaa qofkii doonana aftara waa wafuraya wsawmu soomka fi الsafari safarka lagu soomo man shaaa qofkii doona soomkaas saama waa uu soomaya waman shaaa qofkii doonana afdara waa furaya halkan wuxuu ku qarinaya shiku raximah اllah masaladii hadda maarata aan akrinayay waan waan ku sadriyey oo uu ka hadlayay maaragtay ninka la yidhahdo sheikh ulislaam ibnu taymiya yani qofku fii xaalati safar yani khiyaarayn buu leeyahay hadduu rabana waa uu soomi karaa hadduu rabana waa furayaa labadana sunadu waa ogolaatay taasuna waxa wey xagga afdalyada waxaa loo eegayaa hadba qofka xaaladiisu ay tahay haddii safarku xoogaha uu dhibayo oo maaragtay uu mashaqo u dareemayo waxaa u fadli badan inuu afuro haddii wax dhibaata uusan dareemaynana waxaa u fadli badan inuu maarata soomo asagoo aan dhibaato dareemayn lafteeda waa u afuri karaa oo waxa wey ruksada waa u haystaa qaala imaamu lbarbahariy raximah llah walaa ba'sa bisalaati fii saraawiila wax dhibaato ahi kuma sugna qofku salaada uu ku tukanaya saraawiish saraawiishan waa saraawiishii muslimiintu ay ay lahayd ma ahan midda maarata zayin kufaarka ee muslimiinta lagu ibtilay ama soomaalida ama keyrkood kan waxaa la yidhaha bandaloon soomaalidu ay qadaato mana la yidhahdo surweel shaqana kuma leh waana min zayi lkufaar yacni duulaankii muslimiinta lagusoo duu lagu soo duulay waxyaalihii looga tegay tarikaadkii gaaladu ay nooga tageen ayuu maarata ka mid yahay bandaloonku mana ahan surweel islaami ah ama surweelka islaamiga bilaadda muslimiinta qaybo kamid ayuu weli ka jiraa sida maarata bilaadda turkiya oo kaleeto muslimiinta turkiya ayaa weli weli maaratay uu maarata aada iyo aad maarata u qaata waana uu arki karaa qofku markuu xajiyo ama uu cumraysto dadka atraagta ayuu ku arki karaa waa maro aad iyo aad u weyn oo maaragtay laga yaabo mararka qaarkood qofku hadduu dib u maarata aad iyo aad u fiiriyo laba hoos gunti oo las dhinac dhiga oo kaleeto kama maarata kama yara xagga ballaca waxayna iskaga imaanayaa maarata wuxuuna iskaga imaanayaa labada jilid hoostooda ayuu iskaga imaanayaa bedela maa midka soomaalidu ay qaataan ama muslimiinta intooda kaleta ay qaataan oo gaalada laga dhaxlay uu yahay muxajim lilcawra cawrada maarata uu soo kaduudayo oo qofka cawradiisii maarata la arkayo maradu markay muxajimo tahay nuuc kastoo ay tahayba waa mamnuuc qofku inuu soo qaato ama salaad uu ku tukado walidaalika muslimiintuna zayi bay leeyihiin kufaartuna zayi bay leeyihiin waa xusantihiin cibaaradii imaamu shaafici kitaabkii maaragtay sharxu ictiqaadi asxaabi alxadiid lishaykh alislaam asaabuni markii lagu yiri nin uu ku yiri maarata imaamu shaafici xadiid saxiixa intuu ma xadiid saxiixa hadduu kusoo maray xadiid saxiixa ayaa soo maray xadiidkan saxiixa ma ku dhaqmaysaa markaasaa shiiku uu xanaaqay imaamu shaafici oo uu yidhi goormaad igu aragtay anoo kaniise ka soo baxay anoo beyca ka soo baxay goormaadi aragtay dusheeda miyaadan ku arag maaragtay dharkii muslimiinta inay sito marka muslimiintu zayi bay leeyihiin ama dhar u goni ayay leeyihin oo ay kaga soocan yihiin kufaarta ninkaan kaga soocmin dhaqankiisa iyo dharkiisa ninkaan gaalada uga soocmin ma laga yaabo maaragtay inuu islaam iyo dowlad islaam iyo dhaqan islaam iyo dacwo islaam inuu keeno ma laga yaabo waxaa marka min almusifi jiddan waxa ah dad maarta ducaad sheeganaya oo doonaya ummadda inay iyo shacabka inay dacwo gaarsiiyaan in inta saraawiil soo qaataan ay moodaan inay dalabatul cilmi yihiin arrintaas waa arrin aad iyo aad u khaldan qofka muslimka waxaa ku filan zayigii ahlu cilmiga inuu soo qaato bal dadka qaarkood markii arrintaa la tambihiyo oo culummadu ay tambihiyaan waxay u qaadanayaan in la tacyiirinayo ashkhaas mucayaniin loo jeedo kalla ma jirto imaam shaafici markuu leeyahay warse ugu arkimaysa dharkii muslimiinta inaan wato maxay tahay macnaheedu yacni muslimiinta on dhar bay leeyihiin gaaladan dhar bay leeyihiin qofkii marka masaladaa doonaya inuu laabto silsilatu axaadiis saxiixana sheikhu uga hadlaya albani waxaa kaleeto fatwada sheikha lagu soo raraya alfataawa alimaaraatiya fataawada la yidhaahdo kadalika kitaabka la yidhaahdo maarata almuru'a oo uu leeyahay mashhuur xasan saleymaan asagana waa uu kusoo raraya kadalika akhdaa almusaliin oo uu leeyahay mashhuur xasan saleymaan kullu dalika culummaduna masalada iskuma khilaafsana ahlu sunnuhu in bahalka bandaloonka la yidhahdo zazayiga muslimiinta uusan ahayn surwaalka kutubta axaadiista kusoo aroortay axaadiista kusoo aroortay ama sunada kusoo aroortay ama maarata sida kusoo aroortana ma aha surwaalka maanta ay ummadu ay lagu ibtileeyey hada wabillahi tawfiq wsala allahuma wslama cala muxamadi wcala alihi wasaxbi waslm ajmaciin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الإمام البربهاري رحمه الله والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر والنفاق منافق نمضو قفك إنه النفاق سميو منافق نمو سميو an tudhira alislaama islaamkii inaad muujisay weeye oo dawaahirtaada uu ka muuqda islaamkii sida salaadii iyo soomkii iyo wixii la mid ah wa tukfiya fi lkufr gaalnimadiina markaa aqarsatid oo qofku markaa baatinkana uu gaalnimo u ka xandaarsan yahay qofka markaa camalka isagaa haddii uu sameeyo oo acmaasha daahiradaana islaamkii uu muujiyo baatinkana uu ku qarsado gaalnimo kaa waxa weeye allah subxaanahu watacaala waa kuwa uu leeyahay ina almunaafiqiina fi darki alashali min annaar yani naarta meesha ugu hooseysa qacrigeeda ah ayaa allah subxaanahu watacaala uu ku jaazaynayaa waktigii nebiga iyo wakti kastana dadka noocaasi waa ay jireen waana jiri doonaan laakiin acmaasha daahirka maadaama ay hagaaji qofku hagaajinayo oo islaamkii daahir madaahirkiisu ay ka muuqato xugun ahaan waxaa la leeyahay qofkaas waa muslim yani waa qof hogaansamay amaa baatinkiisa allah baa kula xisaabtamaya laakiin shiiku tacriif ahaan iyo ogaal ahaan inuu maaragtay uu ku baro munaafiq maxaa la yidhahdaa nifaaqta muxuu yahay munaafiqnimadu waxa weeyaan qofka madaahirta islaamkuna inay ka muuqato baatinkana uu ku qarsanayo gaalnimo baxsiga uu ku qarsanayo taa marka waxa weeyaan waa camal aada iyo aada u liita wey marka qofka muslimkaana waxaa waajiba acmaashiisa daahirada iyo acmaashiisa baatinada inay iswaafaqdo qaala albarbahariy raximah اllah waclam ogow biana addunyaa addunyadu daaru iimaani waislaamin addunyada la joogo inay tahay daartii iimaanka lagu kasbanayey iyo islaamka intaba halka wuxuu kaga hadlayaa imaamku raximah اllah addunyada aanu ku noolnahay inay tahay maadaama nifaaqi uu ka soo hadlay acmaasha iimaanka iyo acmaasha islaamka meesha qofkuu ku kasbanaya inta adduunyada guudkeeda intuu ku nool yahay inay tahay waa ummatu muxammadin sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga ummaddiisuna fiiha addunyada dhexeeda mu'minuuna kuwa rumeeye weeye fii axkaamihim axkaamtooday mu'miniin ku yihiin wa mawaariihim dhaxalyaalkooda wa dabaa'ixihim gowracyaalkooda waasalaati calayhim iyo salaada lagu tukanayo halkaa imaamku wuxuu qarirayaa qaacida min qawaacidi ahli sunna oo ah iimaanka iyo islaamka meesha lagu kasbanayo oo maaragtay inay tahay adduunyada dusheeda dadka nebiga u abtirsanayana yani intay adduunyada joogaan maadaama iimaankii iyo axkaamtiisii ay muujinayaan oo iimaankii iyo islaamkii uu ka muuqdo waxaan leenahay mu'minuuna fii axkaamihim axkaamta ka muuqanaysa oo daahirka ah waxaan ku xukumaynaa inay mu'miniin yihiin leanna waxa weeyaan baatinka allah baa kula xisaabtamaya allah baatinkoo qofka qof kasta baatinkiisa waxa ku jira allah baa og dad badan oo dadku ay haystaan mu'miniin ayaa laga yaabaa cinda allahi inay kufaar yihiin ama munaafiqiin ay yihiin kadalika dhaxalkao kaleeto waa sidoo kaleeto maadaama qofkii laa ilaha illa allahu maxamad rasuulullah uu leeyahay aabihiina uu muslim ahaa ama hooyadiisa ay muslim ahayd markii waalidkiisa u dhinto ama dadka uu dhaxli lahaa uu dhinto waxawey daahir ahaan dhaxalka ayaa la siinaya waxaana macquula fi lbaatil inuu gaal yahay laakiin baatinkana allah nooma dirin wa dabaaixihim dabaaixdoona waa sidoo kaleeto qofku maadaama ahlu tawxiid uu yahay ama tawxiidkii lagu dhalay naqiidkiisina aan lagu hayn wax allaaliya wuxuu gowraco waxa weeyaan waa min dabaaix lmuslimiin buu ka mid yahay wasalaati calayhim iyaduna waa la mid oo qofku maadaama islaamkii lagu yiqiinay markuu dhinto inkastoo xataa maarata acmaal maaratay maaratay xun uu la yimid waa lagu tukanaya salaadii marka xagga daahirka waxaa lagu dureerinaya intuu adduunka uu joogo qofka muslimka ah axkaamtii mu'miniinta ayaa lagu dareerinaya haddii naqiidkood uusan ka imaan ama cinda allah allah baa wuxuu noqon doono waxaa laga yaaba inuu munaafiq yahay inuu zindiiq yahay inuu maaragtay waa suurtagal wax walbaba laakiin daahirka ayaan maarata anaku xukumayna marka qaacidadaa markuu sheikhu uu taqriirinayey oo uu leeyahay waaclam biana addunyaa daaru iimaani waislaam ilaa aakhiri hadihi alqaacida muxaqiq labada muxaqiq oo kitaabka taxqiijisay midba waxaan moodaa qaabka uu maarata u tacliiqinayo iyo ujeeddada uu sheikhu u taqriiriyey inaysa islahayn miaal midkan maxaa la yihahdaa hebel qataan doctor maxamed saciid qaxtaan alqaxtaani kaanu sada uu taxqiiqinayo waxa weeye aada iyo aad buu maaragtay uga fog yahay shabaabka leanna waxa weeyaan qaabka uu wax u taqriirinayo ama maaragtay uu u fahmay qaacidada wuxuu ka dhigayaa oo u qaatay inuu leeyahay shiikhu adduunyada maanta xilligaa shiikhu uu ku noolaa gaalaba ma jirinba daartu daarulislaam bay ahayd daarulkufri waxa la yhaha ma jirin taana waxa maqsuudka shiika iyo maarata maqaasidka ahlusunna wax aada iyo aad uga fog weye in la yidhaahdo dunida dhan ba islaam baa maarata gacanta ku haya weligeedba ma soo marinba hadda ka bacdana la sugi maayo yacni waxa weeyaan mar kastaba gaala waa joogtaa muslimna waa joogtaa marka waxa maqsuudka uu la aaday ujeedada uu la aaday waa ujeedo aada iyo aada uga fog maqaasida ahlilxadiid khaasatan imaam albarbahaari leanna wuxuu maaragtay markuu sharxaya wuxuu leeyahay qaabka shiiku uu taqriiriyey wuxuu khilaafsan yahay madhabu jumhuuri lumma ayna madhabu jumhuur lumma xaggee madhab jumhuur lumma yayihiin marka taa waxa weeyaan waa wax sawaabka aad iyo aad uga fog weeye tan kaleeto oo sheikhan isaga ah maaragtay uu mara tacliiqan saaray ninka la yihahdo khaalid ibn qasim alradadi isagu wuxuu leeyahay qaab kaleeto iyo isaguna ufahmay oo wuxuu soo qaadanayaa sheikha la yihahdo abubakr alismaaciili risaaladiisi ictiqaadi ahli sunna oo uu taxqiijiyey jamaal cazuum waa arday ka takarujay jaamaca islaamiya kuliyat alxadiid ardayga ayaa kitaabka maaragtay intuu xataa kuliyad kuliyat alxadiid uu ardayga ka ahaa ayuu maratay risaalada uu taxqiijiyey marka ninkii la yihahdo abubakr ismaaciili alimaam abubakr ismaaciili ayaa wuxuu leeyahay risaaladiis wayarawna yacni ahla sunnati ana ana addaara daaru islaamin laa daara kufrin kama ra'ahu lmuctazilatu maa daama annidaau bisalaati waliqaamatu biha daahirayni wa ahluha mumakaniin sidaa ayuu asaguna la aaday oo wuxuu u qaatay qaabkii ninka la yidhahdo abubakr ismaaciili risaaladiisa qaacidada ku taqriiriyay ku radinayey nimanka muctazilada sidaan hore usoo sheegnaba oo maaragtay marki dar aan akrinayna maaragtay fadaaixdii ashaacirada markaan akrinaynay kitaabkii arraddu calaa man arkada xarfa wasawt lisajdi ayaan maratay masaladaas iyada ana hore usoo sheegnay nimanka la yihahdo muctazilada ayaa waxay ku caanbaxeen meel kasta ee muslimiintu ay degan yihiin oo madhabkooda baatilka uusan ka muuqan ee madhabkii ahlu sunnuhu uu daahir u ka yahay waxay u yaqaaniin daaru kufr daaru kufri ayay u yaqaaniin qaacidadaas marka baadiladaha muctazilada asagoo radinaya abubakr ismaaciil ayuu wuxuu yidhi wayarawna yacni ahla sunna ahlu sunnadii ayuu ujeedaaye ahlu sunnadu waxay maaragtay arkayaan ana daara daartu daaru islaamin islaamka maarata daartiisa inay tahay laa daara kufrin guri gaala inuusan ahayn kama raat muctazilatu muctaziladu siday u aragtay maadaama nidaau sidee marka xukunka goormay qaadanaysaa daarta daarulislaam maadaama anidaau bisalaati waliqaamatu biha daahirayn maadaama daartaas ama ha noqoto magaalo weyn ama tuulo ha noqoto aadaankii salaada laga aadaamayey iyo aqimitaankii salaada laga aqimayey wax muuqdo ay yihiin oo banaanka ay yaalin aan la qarsanayn wa ahluha mumakaniin ahalkooduna ay yihiin kuwa mumakaniin oo awood u leh maaragtay inay salaadoodii masaacibtii maaragtay daahirada ahayd inay maarata ay muujiyaan qaacidadaas oo uu ku radinayey qaacidadaas baatilada ah oo uu ku radinayey abubakr ismaaciili nimanka la yidhaha muctazilada ayuu maaragtay muxaqiqa radaadina u fahmay hadalka maaragtay imaam albarbahaari u leeyahay waclam biana adunya daaru iimaanin wa islaamin laakiin fii nadari labada tawjiiba aad buu uga fog yahay sheikha hadalkiisu sheikh hadalkiisuna ujeedadiisu waxay tahay sidaan arki doono oo aan akrin doono maaragtay ninka la yihahdo sufyaan thawri hadal laga wariyey culummada kaleeto salafkan laga wariyo sufyaan thawri ayaa wuxuu leeyahay annaasu cindana mu'minuun dadku annaka agteenna waa mu'miniin fi alaxkaami waalmawaariid axkaamta daahirada ah sida salaada soomka xajka iyo wixii lamid a iyo mawaariidta dhaxalka iyo wixii lamid a narjuu an yakunuu kadalika waxaan rajaynaynaa dadku inay noqdaan sidaas nooga muuqata walaa nadri ma walaa nadri maa xaalunaa cinda allah xaalkeennana ma ogin ilahay agtiisa wuxuu noqon doono iska dhaaf keyrkiina aan ogaane annaka xaalkeenu ilahay agtiisa wuxuu noqon doono islaamkan hadda maarata aan sheeganayno oo aan maarata ilahay aan ka baryayno in ilaahay uu nagu dilo miyaan ku dhiman doonaa mase calaa kayri hadi lxaal baa ku dhiman doonaa laa yadri maadaama adiga xaalkaaga aadan ogeyn keyrkaana waxa wey xaalkaa xaalkiisa inaadan ogaan waxa waa min baabi awla marka sufyaan thawri marka muxuu taqriirinayaa axkaamta daahirada ah dadku waxa weeyaan inay mu'miniin yihiin bilaxkaami daahira axkaamta muuqata sida salaada soomka iyo xajka iyo zakada iyo wixii lamid ah iyo dhaxalka iyo dabaaixda sida aan rajaynayna sidaas inay noqdaan oo waaqicoodu xataa u waafaqo oo iimaankaas ay ku dhintaan waa mid aan ilahay ka rajaynayno laakiin ma ogin xaaladeena waxay allah agtiisa ay ka noqon doonto sidaas sufyaan thawri uu taqriirinayo ayaa qaacidada imaamu lbarbahaarina ay ku macno tahay marka uu leeyahay waclam biana dunya daaru iimaani waislaam yani adduunyadu waa daartii iimaanka islaamka lagu kasbanayey oo acmaasha maaragtay iimaanka kordhinaysa qofka uu kula imaanayey wa ummatu muxamadin fiiha mu'minuuna fii axkaamihim wa mawaaliitihim wa dabaa'ixihim wasalaati calayhim yani waxa weeyaan waa qaacidadii haddaan akrinay ama hadalkaan akrinay oo sufyaan uthuur iyo culummada kaleetaba laga wariyo iyo hadalka barbahaari ayaa iswaafaqsan labada qaab oo labada muxaqiq maarata u tawjiihiyeenna sidaan aniga isleeyahay allahu aclam aada iyo aad buu uga fog yahay ujeedada shiiku uu leeyahay marka qaacidadaa shiiku uu taqriiriyey oo uu leeyahay ummadda nabiyullaahi moxamed axkaamtooda daahirada ah mu'miniin ayay ku yihiin oo ay ka mid tahay sida dhaxalka dabaa'ixda iyo salaada lagu tukanayo nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka imaamu albukhaari iyo abu daawuud ba uu wariyey nebigu wuxuu yihi min xadiidi anas ibni malik radi allahu canhu nebigu wuxuu yihi man sallaa salaatana waistaqbala qiblatana waakala dabixatina dabixatana fahuwa almuslimu lahu maa lana wacalayhi maa calayna nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay qofkii annaka salaadeenna tukada qiblada aan qaabilaynana qaabila dabiixadeennana yani shayga aan gowracnana cuna fahuwa almuslimu qofka muslimkaa hogaansamay wey lahu maa lana anaku qofkaas wuxuu leeyahay xuquuqda anaku aan leenahay macshara almuslimiin haddaan muslimiinta nahay xuquuqda aan leenahay ayuu yeelanaya qofkaas qof muslimuu noqonaya sida nebigu maarata hore uu yihi marata fahuwa lmuslim wa calayhi maa calayna waxa maarata dushiisa maarata ku waajibaya wax allaaliya wixii xuquuqda maarata anaka maarata nalaka rabana waa laga rabaa marka xadiidka wuxuu tusinayaa qof kasta ee salaada tukada qiblada qaabila muslimiintu ay qaabilayaan dabaaixda muslimiinta una qofkaas inuu muslim yahay taa marka waxaa aada ogaanaysaa alkhawaarij almaadiin walkhawaarij alcasriya qaacidada baadilada ay ka tageen ay yidhahdaan qofka anaku aan muslim u naqaano maan qof kaleeto ma cunayna dabiixadoodu inay yihiin maarata inay tahay kelimadaasi kelima faajira oo khilaafsan manhajka nabiga sala allahu alayh waali wasalam leanna nebigu wuxuu leeyahay qofkii salaadeena tukada qofkii tukada maratay qibladeena qaabila nebigu ma wuxuu yihi maratay qofkii adigu aa taqaanid ayaa muslim ah ma dhihin nebigu yani waxa weye ummadda muslimiinta iyo hayrulmuslim waxyaa lagu kala sooca ayaa jira qofkii masaajidda muslimiinta kusoo tukada qibladii muslimiintana qaabila dabaaixda muslimiintana maarata cuna qofkaas waxa weeyaan daahiran waxaan u aqoonsanayna inuu yahay muslim baatinna ilaahayba nooma dirsin manana ogeysin nebigan lama ogeysin waayo waxa weeyaan wax aan maarata haddii aan dhahno dadka maarata bawaadintooda ayaan baarbaaraynaa waxa weeyaan qofka hadalkaa yidhaahda waa qof ilaahay u sharig yeelaya leanna waxa weye cilmi lgeybka allah yaa iska leh xabadyaalku waxa ku qarsoon iyo dadku waxay aaminsan yihiin fii daakili quluubihim allah kaliya ayaa og marka axkaamta daahirka ayaa ahlu sunna ay ku kaaftoomayaan qofku hadduu maaragtay iimaankii islaamkii lagu dhalo naqiibkiisna aan laga helin markii uu qaangaara kabacdi haddii islaamka uu soo galo marka hore islaamka usan ku dhalan lakin islaamka uu soo galo kabacdin aan naqiibkii laga helin dawaahirtii islaamkuna ay ka muuqato waxa weeyaan marnaba ma ku dhiiranaysid haddii qofkaasu qof mutabica uu yahay inaad tidhahda dabiixadiisa cuni mayno inaad tidhahda waa gaal waa qawaaciddii maaragtay faajiriintii maarata khawaarijta kana fog sunnada nebiga sala allahu calayh waalihi wasalam ilalyowmna maantay caalamka aada iyo aada ugu badan caalamka aada iyo aada ugu badan maarata dadka maarata in la takfiriyo maarata iyadoo maarata qawaacidda sharciga iyo maarata culummada raasikiinta fatwadooda iyo kutubta waxay ka yidhaahdeen ayadoo aan dib loo eegin wa qaala barbahaariyu raximah llah walaa nashhadu liaxadin bixaqiiqati liimaan uga markhaati kici mayna cidna iimaanka xaqiiqadiisa qofna iimaanka xaqiiqadiisa ma uga markhaati kacayna ma dhacaysa arrinkaas lianna xaqiiqat liimaan sidaan maarata horeba usoo tacriifnay iimaanka iimaanku wuxuu ka kooban yahay qawlun billisaan wa tasdiiqun biljanaan wa camalun bilarkaan saddexdaa qaybood ayuu ka kooban yahay marka qowlka iyo tasdiiqa markii la helo waxa weeyaan acmaasha waxay ama maarata ziyaadada keeni kara ama nuqsaanteeda keeni kara waxaan dhihi laha maarata iimaanka waxa nuqsaantiisa keeni kara ama ziyaadadiisa keeni kara waa acmaasha acmaasha saalixada qofku hadduu badiyo iimaankiisa waa kordhaya ilaa iimaankiisu ka gaara ilaahay meesha uu ogyahay ilaahay meel uu ogyahay oo anaku xadkeeda aan ogaan karin uu ka gaaraya iimaankiisu kordhaya iimaankiisu waanu saamayaa haddii acmaashiisa siyaagkiisu ay badato haddii ay badato ilaa marka dambeta laga yaabo taxta sifir inuu gaaro qofka islaamka oo ka baxaba marka maadaama iimaanka xaqiiqadiisu ay ku xiran tahay qofka acmaashiisa xasanada ah uu la imaanayo ma garan karno qofku maaragtay kamaal imaan inuu gaariyo inuusan gaarin ma garan karna marka waxa weyaan qofnana xaqiiqatulimaan uga markhaati kaci mayno laakiin waxaan leenahay qofka maaragtay wax maaragtay ay maaragtay sayi-aad ah ama maarata macaasi daahir aysan ka muuqan waxaan leenahay qofkaas mu'minun insha allah oo qof maarata mu'min ayaan leenahay haddii uu yahay qof maaragtay iimaankii allah iyo rasuulkiisa rumeeyey laakiin macaasi ay ka muuqatana waxaan leenahay qofka isagaa waa qof fisqi fara badan sameeyey iimaankiina maarata islaamkiina ka saari mayno walaa nashhadu liaxadin bixaqiiqati aliimaan qofnana kaga markhaati kaci mayno iimaanka dhab ahaantiis xataa ya'tiya ilaa qofkuu kala yimaado bijamiici sharaa'ic islaam islaamka sharaa'icdiisii idil ahaanteeda fain kasara fii shayin min dalika sharaa'icda islaamka oo aada iyo aada u fara badan wax ka mid a haddii uu maaragtay uu ka gaabiyo kaana wuxuu hanayaa qofkaasu naaqis aliimaan iimaankiisu miduu naaqis yahay xataa yatuuba ila allah ilaa ilaahay uu kaga toobad keeno oo dembiga uu galay uu ka laabto waclam ogow anna iimaanahu qofka iimaankiisa muwakalun ila allah ilaahay in loo wakiishay tacaala sareeye allah ayaa loo wakiishay oo allah ayaa maarata loo xilsaaray oo allah baa maaragtay og iimaankiisu qofkaa maaratay ma qof maaragtay iimaankiisu dhabaha miyaa mase waa qof maaragtay baatinka maarata munaafiqka ah alla og ogow marka qofka iimaankiisa allah in loo daynayo taama aliimaani sawaan waxaa isku mid ah taama aliimaani iimaankiisu miduu dhammaystiran yahay inuu yahay ow naaqis aliimaani iimaankiisu miduu naaqis yahay ama ha noqdo mid iimaankiisu uu dhammaystiran yahay iimaankiisu uu dhammaystiran yahay ow naaqis aliimaani amase iimaankiisu uu naaqis yahay ama ha noqdo iimaankiisu sawaaun taama aliimaani aw naaqis aliimaan ama ha noqdo mid iimaankiisu dhamaystiran yahay ama ha noqdo mid iimaankiisu uu naaqis yahay ilaa maa adhara laka min tadyiici sharaa'ic alislaam ilaa wax adiga uu kuu muujiyo oo ah sharaa'ici islaamka waxyaalaha uu ka layacay uu ka dayacay oo dhulka u dhigay halka qaacidada sheikhu wuxuu ku taqriirinayaa qaacida ayiba oo ah yacni qaacida muhima jiddan oo ah inaysan suurtagal ahayn macshar ahli sunna qof ka midi inuu usoo istaago u yidhaahdo fulaanun mu'minun xaqan ninka la yidhahdo hebel waa mu'min dhab ah mu'min dhabana waxa weeyaan waa qofka sharaa'ic aliimaan sharaa'ic alislaam dhammaanteed qofkii maarata kamilay dunuubtiina iska ilaaliyey qofka ayaa waxaa leeyahay mu'minun xaqan ama waxaa le qofku yidhahdo maarata mu'minun cinda allah ow mu'minun qaطcan ow mu'minun albata alfaada noocaasa qofna looga markhaati kici maayo leanna waxa weeyaan ma ogin qofkaana maaragtay waxa gaboodfal ama maarata qusuura u sameeyey war uma hayno qofku marka iimaankiisa allah ayaa loo daynaya annaka waxa wey daahirkiisa waxa wey waxaan leenahay qofkan mu'minun insha allah qofkan waa qof mu'mina oo waxaan rajaynaynaa marata iimaankaasba ka muuqdan ilahay inuu ku dili doono laakiin iimaankiisa dhabahaantiisa allah loo daynaya waxaan kala marka aan la kala saarayn qofka maarata iimaankiisa loo wakiil allah loo wakiilanaya aan la kala saarayn inuu noqdo qof iimaankiisa uu dhammaystiran yahay ama iimaankiisa uu naaqis yahay iimaanka dhammaystiran waa soo marnay waa qofka maaragtay macaasidana ka fogaaday waxyaalaha allah u jecelyaana iltizaamay oo maarata iltizaamka kan wada yani awjab calaa nafsihi faqad bal waxa weeyaan yacni macaasidana waa ka fogaaday ficlan wa qawlanna acmaasha ayibadaha iyuu samaynaya ama iltizaamku waxa weeyaan waa qofku inuu maarata ictiqaadiyo oo naftiisa maarata ku waajibiyo acmaasha ayibada axyaanana waxaa dhici karta isagoo sidaas iltizaamay oo maarata naftiisa ku waajibiyey inuusan acmaasha usan la imaan dad badan waxaa laga yaabaa inay u qaataan qofka maarata fulana multazim markii la yidhaahdo waxay u isticmaalaan xisbiyadana badanaa isticmaashay hebel waa multazim multazimka markaa waxay u haystaan qofkan waa mutamasik yani qaabka iyagu marka ay ufasirayaan waa mutamasik qofkaasu maaragtay oo islaamka waa ku fiican yahay laakiin kelimada iltizaamka xasaba istilaaxi culamaa maahan macnahaas ma xambaarsana haddii la yidhaahdo qofkaa waxa weeye iltazama haddii la yidhahdo ama multazim yani waxa weya naftiisa ayuu wuxuu ku waajibiyey axkaamtii shareecada waxaana dhici karta markii uu ictiqaadiyey oo naftiisa ku waajibiyey kabacdi axkaamtii inuusan maartay sideedasu la imaan oo mukhalafaad sharciga u sameeyey wa maca dalika qofkaas waxaan lena waa multazim isagoo maarata mukhaalafaadkii samaynaya marka waxa weeyaan qaabka loo isticmaalo oo maaragtay xisbiyadu u isticmaasho iyo istilaaxa culummadu siday u adeegsadaan shataani maa bayna maa aad iyo aad bay u kala fog yihiin